daawada horta runtii markaan kuu sheego meeshaan waxaa yaallaa wax badan oo isku qasan example haddaan kuu soo qaado waxaa i hor yaalla saddex warqadood oo saddexdaba dawladda federaalka ee saxiixday warqada ugu horeyso waxaa la saxiixay sanadkii labada kun iyo laba iyo tobanka waxay ahayd warqad dawladda soo qortay oy ku fasaxday kuna ogolaatay in baydhabo la dhigo gogol gogol aaya ka talinta ummadda degta koonfur galbeed ee lixda gobol isla gogashii oo furan hawshii oo socota ayaa haddana dawladda waxay qeyb kale ka gashay oo ka qayb qeyb ka noqotay warqad kaleeto ayadana cabdisababa lasoo saxiixay oo isla sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka oo iyadana qoreysay ayakatalin saddex gobol oo la yidhaahdo jubba bay haddana dhinac kasoo saxiixday labadii warqad oo isbarbar go-aan oo isbarbar socda oo broblemkooda taagan yahay oo shacabkii bartin qaar ka mid a haddana leeyihiin annagana saxiixii baan haysanaa oo dawladda oo annagana saddex baan nahay arrintaas waxay keentay marka jahwareer siyaasadeed iyo aamin la-aan dhanka bulshada iyo khalkhal dhanka amniga ayay keeneen saddexdaas warqadood
baydhabo waxaa kale ku sugan guddi farsamo oo loogu talagalay in ay fududeeyaan howlaha dhisidda maamulka saddexda gobol ka kooban waana guddiga ay ansixiyeen dowladda iyo urur goboleedka igaad guddigaasi wax xiriira ma sameyseen runtii waxa weeye guddigaas waxay ku socdaan ama wataan oo ay xambaarsan yihiin warqada saddexaad oo ugu dambeysay oo hadda aan kuu sheegayay de ayagana waxay un ka mid noqdeen caqabadihii jiray qeyb ka mid a unbay noqdeen wax xiriir ah nalama samayn sideedaba maamuladan la sameynayo waa kumeel gaar horay ayana taasi dowladda u caddaysay taasoo ka dhigan mustaqbalka wixii xisixid ah lala imaan karo oo haddii markaasi ay jiraan cabashooyin cabashooyinkaasi inta laysu yimaado laga wada hadlo ujeedada haatan socotana ay tahay in lasoo celiyo nidaamka iyo kala dambeynta burburkii dagaalada sugay kadib marka maadaama wixii ay kumeel gaar yihiin maxaa meesha keenaya caqabad iyo inaad idinka ku dhegtaan mowqifa ay lix gobol iyo saddex gobol inaad kala taageertaan soo maaha in marka hore la taageero hanaanka dowladeed ee la doonayo in lagu soo celiyo kala dambeyntii iyo amnigii ilaa haddana daawido ma hayno annaga qaynuun dawladda soo saartay oo baarlamaanka ansixiyey oo loo soo gudbiyey ummadda oo xadidaya steedyada dalka oo xadidaya xuduudahoodii oo xadidaya maamulka dawladda qeybta ay ka yeelanayso qeybta shacabka uu ka yeelanayo marka laga reebo dastuurka qaranka tilmaamihiisa marka haddii intaasna aan jirin oo qodob lagu xadgudbayna aan jirin taasa waayo tan dhibaatada dhibaatada wado ma ahan diidmo oo shacabka xaggiisa ka timid ma ahan maadaama hawshani ay tahay howl ay dowladda wadato islamarkaana beesha caalam ku taageersan tahay qaramada midoobey ur goboleedka igaad idinkuna aada weli mowqifkiina ku dhegantihiin soo laydima arka inaad tihiin caqabad in nabad la gaaro maadaama laydin caddeeyein hawshaani ay tahay kumeel gaar oo wixii qaladaada mustaqbalka la sixi karo wallahi horta waa dhici kartaa dawladda rabitaankeeda keliya inay fiirsato oo aan ku tashan shacabkeeda rabitaankiisii sidaasna ay u turjunto waa wax dhici karo laakiin annaga isuma haysane annaga waxaan u haysanaa dawladda inaan u hoggaansannahay awaamirteedana aan fulinay shacabka rabitaankiisana waa fajinay isla markaasa shacabka shacabkeeda uu yahay eenun kana mudan yahay inay xurmeyso xaqdhoofto